جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hurnimo ugu doorka roon golaha wasiirada kooxda eridada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday kooxda eridada gurgurte dagaallo lagu jebiyey askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya urur gaaleedka midooda afrika ayaa ogolaaday in kumnaan ka tirsan ciidamada dowladda daaquudka masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda itoobiya sheegtay inay iska difaacayso wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladiiniyaha usoo gebagabaysay wulaada degmooyinka wilaayadaasi askar toobadkenyaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadeedo xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka wilaayada islaamiga baaya ayaa dowro caafimaad usoo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada buulufalay ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warkada hurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qayladhaamiyey dhaqaale la-aanta soo wajahday kooxda ridada gurgurte haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiqani maxamed waxaa marba marka ka dambeysa si weyn isa soo taraya qayladhaanta ka soo yeeraysa kooxda ridada soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey markii maraykanku joojiyey inta badan dhaqaalihii uu ku bixin jiray dalalka dibadaha gaar ahaan qaaradda afrika mid ka mid a wasiirada kooxda filla soomaaliya oo aada u warwarsan ayaa afka furtay wuxuuna sheegay in dhabarka loo jeediyey oo aanay jirin caawimo dambe uga imaanaya caalamka isagoo shaaca ka qaaday in qof walba oo ka tirsan golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya lagu amray inuu raadsado wax uu cuno murtad xayir maareeye oo ah wasiirka beeraha kooxda gurguurta ayaa isagoo ka walaacsan xaaladda lasoo diristay waxa uu yidhi waxaad ogtihiin adduunku inuu isbedelay dowladihii khayraadkooda ka shaqaysan waa diidan yahay hadda inay caawiyaan waxay leeyahay how many years are you aan de caawinayna wixiina horta la soo baxa maalin dhawey golaha wasiirada waxaa looga hadlay qof waliba meeluu wax ka cuno ha u dhowaado ciddaba wax keenaysa male ama badda tag ama beeraha tag markaad caawima idiima soo socoto sidoo kale wasiirka caafimaadka kooxda filla soomaaliya murtadka lagu magacaabo cali xaaji aadan oo isna ka dayriyey xaaladan adag ee ay waajahayaan ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in dhibaatooyin adag ay ka dhaxleen dhimista dhaqaalihii maraykanku siin jiray waxaa kale oo murtadkan ka shanqariyey in xarumo badan oo hoostaga jiray wasaaradiisa albaabada la isugu laabay tan iyo wixii ka dambeeyey markii laga jaray sandareertidii ay ka heli jireen dalalka shisheeye gaar ahaan maraykanka oo bixin jiray dhaqaalaha ugu badan marka laga soo tago dowladda saliibyada maraykanka sidoo kale ingiriiska faransiiska jarmalka iyo dalal kale oo kuwa reer galbeedka ayaa dhimay miisaaniyadda dhaqaalihii ay siin jireen kooxda ridada soomaaliya sidaa ay maalmo ka hor sheegtay wakaalada wararka ee reuters mahadsanida cabdiqani dagaallo lagu jebiyey askarta kufaarta kenya ayaa ka dhacay gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga silbiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus kala hortagay askar kufaarta kenya ka mid ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka mangaay ee gobolka laamow ilaa i saddex jeer ayaa kufaarta kenya lagu jebiyey dagaalka waxaana jira khasaar nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo gaaray ciidamada kufaarta kenya ee dagaalkaasi lagu jebiyey urur gaaleedka midooda afrika ayaa ogolaaday in kumnaan ka tirsan ciidamada dowladda daaquudka masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda itoobiya sheegtay inay iska difaacayso khaalid xasan ayaa tafaasiisha warkan eegaya ah dowladda ridada masar ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso sidii ciidamadeedu ugu soo biiri lahaayeen duulaanka saliibiga ah ee kufaarta afrikaantu ku joogaan dalka soomaaliya waxaa loogu yeero golaha amniga iyo nabadgelyada ururka midooda afrika ayaa shaaciyey inay ogolaadeen in kumanaan ka tirsan ciidamada masar lagu biiriyo howlgalka afrikaanta ee yusom kaasoo horraantii sanadkan ay meel mariyeen golaha gaalada midowday saraakiil ka tirsan xukuumadda alqaahira ayaa sheegay in tababaro loo soo xiray cotobyo askari iyo saraakiil ah oo la qorsheeyey in loo diro dalka soomaaliya murtadiinta masaarida ayaa waxa ay ku doodayaan in ciidamadan ay ka hoos dagaalami doonaan ururka midooda afrika inkastoo aan la ogeyn goobaha ay degi doonaan ciidanka ridada masar ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in lagu bedeli doono ciidamada burundi ee ku sugan shabeellaha dhexe dhinaca kale dowladda xabashida ethoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay go-aanka midooda afrika ee lagu ogolaaday ciidamada masaarida suleyban didiifo oo ah safiirka xabashida u fadhiya magaalada muqdisho ayaa imaanshiyaha ciidamada masaarida ee soomaaliya ku sifeeyey kuwo aan waxba soo kordhin doonin islamarkaana xaaladda uga sii dari karaa isagoo waraysi bixinayay ayuu tibaaxay in ethoobiya ay iska difaaci doonto ciidamada masar balse aysan iyadu hadda dareemaynin khatar weyn oo isaga filan tahay halis walba waxa uuna sidoo kale carabaabay in dowladda masar ay diidan tahay waxa uu yeeray horumarka ethoobiya Ethiopia cannot be threatened by the presence of Egyptian uh, troops in Somalia, our forces. I'm, I'm sure that uh, that kind of thing will not happen.
ma jirto cabsi iyo tahdiid ay dowladda etoobiya u aragto joogitaanka ciidamada masaarida ee soomaaliya mana nihin kuwa ciidamadaasi ka baqaya etoobiya waxay awood u leedahay inay isdifaacdo balse xaqiiqdu waxay tahay in joogitaanka ciidamada masar ee soomaaliya aysan wax faa'iida lahayn mana noqon doonaan ciidamo wax tari karaa taasina waa xaqiiqda dhabta ah waxaan kale oo aan ognahay in masar aysan wax gacana ka geysan doonin xalinta caqabadaha amni ee soomaaliya ka jira masar waxaa deris la ah suudaan mana caawin liibiya ayaa deris la ah wax gacan ahna kama geysan sidoo kale suuriya iyo falastiin dagaalada ka socda masar wax gacana kama geysan taariikh ahaanna ciidanka masar ma lahan sooyaal nabad ilaalineed sidaas darteed ma filayno in masaaridu ay wanaag ka samayn doonaan soomaaliya
So there will be no, no threat by Ethiopian side.
falanqeeyaasha ayaa aaminsan in tallaabada ay masaaridu qaadeen ay uga gol leeyihiin muujinta joogitaankooda milatari ee soomaaliya maalmo ka hor inta aysan ethoobiya xariga ka jarin biyo xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika oo ay ka dhistay webiga niil waad mahadsantahay khaalid wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa dowladdiini ah usoo gebagabaysay wilaayadda degmooyinka wilaayadaasi sida uu ku waramayo marwaan maxmed
xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee waddo horumaro dhowr ah waxay wilaayada dhowaan dowlad sharci ah u soo xirtay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda dowladan ayaa loogu magacdiray saxaabiga camar ibnu caasa waxayna socotay muddo shan maalin ah iyadoona mas-uuliyiinta loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabad lagu soo gebagabeynaya ayaa ka dhacday magaalada ceelbuura waxaana kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud kuwaasoo ka warbixiyey dowladda ay qaateen waxaan joognaa ikhtitaamkii dowladii walaaddii wilaayada islaamiga ee galguduud loo qabtay dowladdaas oo socotay muddo shan maalin ah dowladdaas isimkeedu uu yahay saxaabigii jaliilka ahaa camar ibni caas shacaarkeedana uu yahay khayru nnaasi anfacum linnaas waxaan rajaynaynaa duruustaas aan qaadnay muddadaas inaan ummaddii aan ka soo tagnay iyo makaatibtii qeybada kala duwan aan kasoo tagnay inaan ku tadbiiqinno aana gaarsiino
runtii dowladda waxaan ku qaadanay culum aad iyo aad u fara badan muddadaa yar ee kooban ay socotay haddaan wax uun ka sheego culumtaas aan qaadanay waxaa ka mid ahaa fadaa'ilu shahaada fanu tacaamuli maca annaas alqanaaca khadaru alcasabiya cala almuslimiin الشعور بالمسؤولية الفطور مظاهر وأسباب وعلاج مكارم الأخلاق تفسير صور من القرآن الأمن الحاكمية الإدارة مواضيع كل قد وضع مهمة أي أهد الكسوء هذا دولة وقت باهي أي هذا باهي أهد وأرق وأهد لوغ بهنا أو مناسبة الكسوء هذا ولا لهم أهد أيان أغفى إدي سنان له كرنا وحبضا أيان إن شاء الله تعالى نلشينا iyo shaqadeenna iyo ay ka bedeshaan aan rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala aan weydiisanaynaa oo ilaahi subxaana watacaala naga dhigo kuwa waxay bartaan ku camal falaa oo waxaa weye ummadda gaarsiiya oo sida ugu habboon oo ugu amsalsan ummadooda ugu adeega ku camal fala waxa ay faa'iidaysteen ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoona la dardaarmay mas-uuliyiinta loo soo xiray dowladda fanu tacaamul wuxuu ka mid ahaa mawaadi meeshan laga qaatay dadka maaragtay qeybo badan ay ka kooban yihiin marka in dadka si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin leh in loola dhaqmo qodob kalena waxa waaye dacwad in xoog la saaro qodobaan ka dardaaranay dugsiyada qur-aanka iyo maaragtay hor socoshadooda iyo kuwarqabkooda iyo xalaqaadka masaajidda iyo maaragtay qodobadii kale maaragtay xamladii ahayd xamlatu uktub waqra oo lix bilood aan ugu talagalnay degmo walbabana in ay soo saarto insha allahu tacaala kamiya ama dad badan ay soo saarto aan ugu talagalnay shaqooyinkaas marka inaan insha allahu tacaala maadaama ilaahay codowgii naga jebiyey oo maaragtay ummaddiina hadda qabaal badan ay leedahay dadkii insha allahu tacaala inaan dhankaas oo jahligii la dagaalankiisina xoogga aan saarno akhiiran insha allahu tacaala dowladii camar ibnulcaas oo muddadaas soo socotay maanta meesha insha allahu tacaala nooga gebagabaysan tahay waxaana maaragtay isku ognahay waxaan ku ballannay oo badnaa wixii aad soo jeediseen aad ka naqaashteen wixii kale maaragtay wilaayada ay fiirisay arrimihii aan ku ballannay aan isku ognahay insha allahu tacaala askarta badkaaniyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan casaam carfaad ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi cumar xuseen maxamed waa askari ka tirsanaa murtadiinta kana soo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaybna ka ahaa askartii sida dirqiga uga soo badbaaday weerarkii taariikhda galay ee degmada aadan yabaal maxamed cali cabdi waa askari ka tirsanaa riddada laguna soo tababaray dalka masar aadan cabdulla ibraahim waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxauna tababar ku soo qaatay degmada cadaada ee wilaayada galgaduud saddexdaasi askari iyagoo toobadkeenyaala waxay isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable askartan taabiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la kulmeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta iyo weerarada si dirqiga uga soo badbaadeen cumar xuseen maxamed waxaan ka raacay dowladda balweyne waxaa leegeeyey xamar xamar ayaan tababarka soo qaatay xamar markaa tababarka soo qaatay xare jenaraal daawud cardamaayaa nala keenay waa nala qaaday aadey walaa nala keenay aadey walaa dagaal ku galnay dagaalka waa nagu laaf jaray kolley anigii talaska ahay afarta bara nagala keenay markii afarta bara nagala keenay oo kala duud ku dhacay anigii talaska ahay anaga horta wax badanaa naga dhintay laakiin aniga waxba garaafay ma gaaran fiigaa soo fiigay balweynaha imaaday balweyne markaa imaaday xamaraa layaga wacay in xamaraan tegey ciidanka xamar la geeyey xamar u tegey xamaraa fasax liiga soo siiyey labaiyo toog markay xabad bilaabatay adiga halka saacada gaarin anaga waxa joogo mawax laga soo cararay haa aniga waxaa usoo cararay dhinaca hiiraan u cararay mawaxan imaanay markaa mawax imaanay kadib maqokuriya sii tegey balweyna toos usoo markaa saa u tegey maqokuri odawaa dadka raadanaya markii la dhahay wixii baxa celina anagoo dhumanay xaafada ku dhumna anagoo shan iyo labaatan qofa gaariha meeshaas ka soo raacan anaga soo koriysano laba boqol waxaan leeyahay kulley meeshaas waxba faa'iida ma lahayn eeskii ka dhammaana dhale ciidamada anigoo maxamed cali cabdi oo ku dhashay magaalada beledweyne oo ka raacay dowladda oo kusoo tababartay waddanka masar lix biloodaa kusoo qaadanay tababarka masaariyaa bixinaysa markii dambena waana laga soo waday waana la keenay xamraana lagu soo celiyey habeenmadoa baabuur naga soo saaray waxaana la geeyey gobolada galgaduud waxaana la geeyey caldheere iyo ceel ali axmed labadaas meelaa noogu horreysay waxaa leeyahay wax xadirtaa kadib inay ciidan noqdaan rabo inay iska dhaafaano meeshaas wax run ma taallo wax meesha lagu hayo waa been waxaa leeyahay dadkaas wadankooda iska joogaan mees meel ma geynayso ciidanimada meel ma geynayso waxa meesha lagu hayo waa been waxaa leeyahay inay isu soo dhiibaan walaayada islaamiga isu soo dhiibaan sida hadda anigoo kale gacan furan lagu soo dhaweeyey anoo aliid aadan cabdimin duraahin oo ku dhashay degmada alaali haddana dowladda ka raacay beledweyne mabsuud oo dhibaato badan tobabakan sidaan ugu tobabakan intay walaal ahoo ku jirto inay ka tobabakentaan ninkii ku degmay hadda ka tobabakenaan taagana hadda ciidanayo hadda qoranaayo ka tobabakeena ilaahay dartiis saaskaga dhaafaanteen wilaayaadka islaamiga waxaa si istabajooga u soo gaaraya askarta taabiinta ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta waad mahadsantahay cazaam mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo noolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ay rabaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka walaalka cismaan axmed uubow ayaa warbixinta warkani hayaa bixinta maalka waa mid ka mid ah waddooyinka lagula dagaalamo gaalada waana amar ka yimid xagga allah laguna amray muslimiinta waxaana laga hormariyey nafta meelo badan oo ka mid ah qur-aanka kariimka ah ayaana lagu sheegay iyadoo muslimiinta lagu boorinayo arrinkaasi bixinta maalka lagu bixiyo jihaadka waddada allah wuxuu ahaa mid soo jireen ah waana sifooyinka ugu wanaagsan waxaa sidoo kale u tartami jiray saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaaba qaarkood siirada lagu sheegay in dhammaan maalkooda ay ku bixiyeen jihaadka oo ay sidaasi ku heleen raalli ahaanshaha allah waxaana ka mid ah abuubakar iyo in badan oo ka mid ah saxaabada sooyaalkaasi soo jireenka ah wuxuuna tusayaa in xilli kasta oo ay ummadii u istaagto inay diinteeda u dhimito oo ay difaacato waxaa lagama maarmaan ah in ay u hurto maal iyo naf sidaasi ayuuna diinkani ku soo gaaray halkan waxaana isaga dembeeyey jiilal uu soo halgamay ilaa aan soo gaarnay xilligan aan nool nahay marka laga hadlayo jihaadka ka socda geyiga soomaaliya waxaa jira dad badan oo maalkooda iyo naftooda ku bixiyey kuwaasoo ay taariikhdu xustay waxaana ka mid ah qabaa'ilada ku nool soomaaliya qaar ayaa bixiyey kumanaan lacag ah qaar kale waxa ay bixiyeen boqolaal geel ah halka kuwa kalena ay bixiyeen xoolaha la dhaqdo kama marna duurka haweenka ku nool wilaayaadka oo iyagana dahabkooda ku bixiyey si ay kaalintooda ugu qaataan waana taasi sababta keentay in jihaadka uu marba marka ka dambaysa uu sii xoogaysto dhowaan waxaan ka qayb galay goob ay mid ka mid ah jufooyinka qabiilka biyamaal ku bixinayeen tiro geel ah oo ujeedkiisu ahaa difaaca diinta islaamka jufada sacad oo ka mid ah qabiilka biyamaal ayaa bixiyey geel waxaana ay sheegeen in iyagu ay go'aansadeen inay naf maal ugu qayb qaataan jihaadka waxaan u joognaa in aan ku wareejinno walaayada jubbada dhexe toban neef oo geel ah oo ugu talagalnay jihaad fii sabiililaahi annagoo nala yaqaano ah biimaal dadkii gaalada la dagaalamay kaamarooraya ha iga roorin ruuxa gooyi raboohe reejinaad wajin galeen reejixii ma iga jooga dadkaas ilmahoodayaan nahay anakoo nah oo anhaa beesha sacad oo wareejinay toban neef oo geel ah homboy ku wareejinay in jihaad loo dhiibo in hantadaayna a ku jihaadno a u bixina tobankaasoo geel maanta geel aan wareejinayno oo beesha sacad ay wareejisay ahna curudka beesha bimaal beeshaan beeshii taarikh hor u laheed waaye talyaani ee jihaadi beesha beeshaad jihaad u bilaabo maahan geelaan waxay ugu talagashay dadka wajaahiduu fii sabiililah dadka jihaadka ku jiro ayay ugu talagashay beeshaan taarikh waxaa laga haayaa annaga fool kufaar ma fiirsaheenno fardoosaa u fiisinaa suldaan axmed tamaanow oo ah suldaanka biimaal ayaa isagana sheegay in jufooyin badan oo ka mid ah qabiilkiisa ay jubbada hoose iyo jubbada dhexe ku bixiyeen tobannaan geel ah hawelan ilaah ayaa mahad iska leh allahaasoo na soo gaarsiiyey xilli ummadda muslimiinta ay u tartamayaan jihaadka waxaa geel wareejinaya jufo ka mid ah jufooyinka reer biimaal jufadaasoo la yidhaahdo reer sacad reer sacad maanta waxay wareejinayaan toban neef oo geel ah ma ahan markii ugu horreysay oo beesha geel ay wareejinayso jubbooyinka waxaa hore geel u soo wareejiyey jifada reer kalafow oo awal bilaabay jubbada dhexe waxay ka bixiyeen toban geel ah waxaa ku xigtay reer kaytoy oo shan bixiyey waxaa ku xigay reer ismiin oo afar neef bixiyey markii jubbada hoose aan fiiriyo ayadana isla kalafow oo inta hore toban uga bixiyeen tobanay ka bixiyeen reer daadow jubbada hoose ayagana waxay ka bixiyeen maxalladhahay toban jubbada hoose waa labaatan jubbada dhexena waa labaatan iyo sagaal si guud geelaas markii laisku daro waa afartan iyo sagaal suldaan xaydar oo ah suldaanka guud ee beelaha direed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda geelbixinta hadda maanta waxay taagan tahay beesha sacad oo ka mid ah beelaha biimaal in ay bixiyaan geelo oo ay u bixiyaan jihaadka nafi maal bay ku bixiyaan ay ka mid tahay muddo ka horreysani beelaha bimaal waa bixiyeen oo waxay ka bixiyeen jubbada hoosna waa ka bixiyeen jubbada dhexna waa ka bixiyeen jiidaa bixisay sorra bixiyey insha allah wardayna hadday gacan kula jirtaa biimaalka qaar ka midana hadday gacan kula jiraan iyo salaadiintoodan waxaa leenahay ilaahi ha ka abaalmariyo iyo dadkii soo bixiyo saasaa leenahay ugu dambayntii wilaayadii islaamiga baay ayaa dowlo caafimaad u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqanaa degmada abuulo fulaay ee wilaayadaasi bashiir muuxidiin abu ayman ayaa si ambaqaadaya warbixintani waa dowraad silsilado dhinaca caafimaadka oo ay iska kaashanayaan howlwadeyno ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan qaybta faydhowrka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo si toosa uga bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan dowradan oo isugu jirta duruus xagga caafimaadka iyo si guud muhiimadda faydhowrka iyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka ayaa ugu horeyn loo qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada boolofulay dadka ka faa'iidaysta dowradan oo isugu jira ganacsatada kawaanleyda macallimiinta madaariista iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa jiho kasta lagala hadlay waxyaabaha sida gaarka u quseeya idaacadda islaamiga ah ee andalus oo xaadirtay qaar ka mid ah goobihii lagu qabtay dowladan caafimaadka ayaa wareysatay dadkii ka faa'iidaystay magacii xuseen xasan aadan oo jooga degmada buulafalay maanta waxaa noo soo gabagaboobay dowro noo socotay muddo saddex maalmood ah oo ka saabsan dhinaca caafimaadka faydhoorka deegaanka buulafalay dowladaas intay socotay waxaan ku baranay dhanka caafimaadka sida macnaha biyaha nadiifka in caafimaadka laga helayo cuntada oo maarata oo aan dhacin la cuno in haddina macnaha caafimaadka laga helayo waxyaabaha maarata oo caafimaadka ka imaanaya dhan aan noogu sheegay inaan maaraan raadino waan aan ku dadaalno waxaa ka mid ah biyaha in layska safay maadada koowaad biyahaas oo maarata wasaqdale in layska ilaaliyo si loo nadiifiyo kuloori iyo waxyaabaha biyaha lagu nadiifiyo in aan ku nadiifisano alxamdulilaah waxyaabaha oo qofka muslimka baniaadanka dhibaatada insheenow alxamdulilah liska baraay maalmo ayaa dowladoonin socotay eeda walweyn linka fahame marka eeda anka faraasagna arantoona nin qobode oo maktabka alxamdulilah caafimaadka usanin asaasay degmada boolfalay dadka ka noolo alxamdulilah si guud iyo si gaar ahaanba alxamdulilah eed ee arrintaasi in anfaatay waxaa ka mid ah horta badana dowlada nadaafada ayaa ka saabsanaytay alxamdulilaahi waxyaabaha laka hadlay waxaa kamid ah qofka horta shaqsiga nadaafadiis iyo anka horeyta waxyaabaha laka hadalaa awalan waxaa lax ka bilaabay koloorinta ayaa lax ka bilaabay oo caafimaadka alxamdulilaahi oo lenka hadalaya biyo laka daro dowra ayaa noo soo gabagowday maalmahan socotay muddo saddex beri ah oo lagana hadlaya faydhowrka caafimaadka si guud ahaan kolley degmada buulfulay ama wilaayadda bay looga hadlayey in faydhowrka la hagaajiyo la wanaajiyo marka kolley runtii wax weyn baynu ka faa'iidnay dowladan looga hadlay faydhowrka caafimaadka runtii waxaa nala baray haddaan awal ogeynba iyo haddaana ogeynba haddaan ognahay haddii aynu ogeyna waa nala baraarujiyey qofkii aan ogeyna runtii waa wax weyn buu ka faa'iidey marka waxyaabaha nala baray waxaa ka mid ahaa ee kolley oo nala ogeysiiyey noocyada cuntooyinka ay u qaybsamaan oo jirka maxaanku dhaa uu kala qaato marka waxaa ka mid ah kow sonkorta oo jirka qofka u isticmaala raashinka sokorta oo ka dhalanaya kolley jirka u baahan yahay borotiin ayuu jirka u baahan yahay dufin ayuu u baahan yahay fitaminaad buu u baahan yahay macdan buu jirka u baahan yahay marka shantaa nooc ee cunnada loo qaybiye kolley insha allahu tacaala runtii aad baan uga faa'iidnay dowladan sidoo kale howlwadeenadan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sidoo kale duruus caafimaad iyo talooyin kala siiyey dumarka muslimaadka ee wax ka barta mu'asasada al-najaax ee degmada buulafulay waa kuwan qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay dowladan oo si gaara ugu waramay andalus anoo magaaga la ero raxmo xuseen xasan maintana ninka qowday dowro magaasha la ero faydhowr awalan dowrada mayba ka faa'iidnay intii caafimaadka yanlaku hadali caafimaad ahaan awal wala caafimaadka lakala dagaalamo oo laka ilaaliyo maybwa foor fac wala ero jaran afar fac tan facda koowaad waa qofka in farihiisa iska nadiifiyo ama canug saxraha ka dhaqo ama asaga naftiisiisii bersonal hajet wax la dhaaya jiro qofka bersonal shaksiyadiisii ama nadaafadiisa naftiisa ha ahaato in si fiican iskaga nadiifiyo jirkiisa oo kale ama dhardhaqitaanka waxaa jiro alwiqaaya khayru min alcilaaj waa faydhowr qofka caafimaadkiisa waa in la ilaaliyo waxaan ka codsanaynaa in sida oo kale naloo ziyaadiyo doorooyinka oo caafimaadkana loo akhriyo saasaan dhihi lahay magacay kaahiye sheekh bakar deegaankeena bullafulay waay dooro laba beri ayaa noo socda oo caafimaadka guud iyo gaarba ku tirsan caafimaadka wuxuu ka mid yahay dhanka caruurta iyo dhanka raashinka iyo dhanka qashinka meelaha lagu farjinayo waxyaabo badan ayaan ka baranay raashinka banaanka raashin banaan sal dhigay oo baranbarada cayayaanka badan soo iibdaa taysanka wax walba ahaada in raashinkada waxaan yar daboolay si in la u badaya anigoo al magacayaal dhaxaa xasan deeri ku nool degmada buulo fulaay waxaa noo socotay dowro laba beri ah ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan waxyaalo badnaa oo naga maqnaa ayaan ka faa'iidnay xagga nadaafadda oo kale nadaafadda macnaha inay tahay nolosha qofka muslimka inay tahay ayaana loo sheegay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waana arrin naga maqnayd annaga iyo beehadana dhanay anfacaysaa sidii wasaqda oo nadaafadda cafaayadda oo kale lafaha wax lagu cunayo oo kale meelaha lagu tuurtuuraayo dadka inayna anfacaynin oo beehadda dhan ay halaynayso howlwadeenadan qaybta faydhowrka ee ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku howlan bixinta dowradan xagga caafimaadka ayaa maalmaha soo socda gaari doona degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay si dadka loogu faa'iideeyo islamarkaana loo siiyo talooyin xagga caafimaadka ah waad mahadsantahay walaalka abu ayman walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu